علم ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب ما جاء في صفة إزار رسول الله صلى الله عليه وسلم aadaakani baabu bayaani maa kii baabtii caddayntii weeye jaa yimee kuba soo arooray ee axaadiisa fii sifati izaari rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay izaarkiisii iyo wixii uu guntanayay bal sifadiisa uu lahaa taas wixii kuba yimi axaadiisa ayuu baabkeedi yahay oo bal matalan dee isaarna waa inoo iman doona oo bal sifo ahaan ama dee maradiisii nooc kala mid ah taas waan arki doonaa waxaa kaloo iyadna inoo iman doono uun halkii isaarkiisu gaari jiray waxaa adigu uu guntan yahay ama uu xidhan yahay halkii dee ay kuba joogsanayseen marka xagga hoose la eego taasna insha allahu tacaala way inoo iman doontaa xadaana axmed bnu maniic qaala xadaana ismaaciil bnu ibraahiima qaala xadaana ayuub can xumayd bni hilaalin can abi burdata can abiihi qaala anahu qaal kale waxaan filaya raggan badankooda waa rag aan soo aragnay abu burdahana waa ina abu muusa alashcari aabihii abu muusa nu kaba warinaya xumayd ibnu hilaalkana waa nin isagu taabiciintii kaa mida oo siqo ahaa weeye kale xadiidka sanadkiisa sida ka muuqdana saddex taabici baa ku wada sugan ayuub sakhtiyaanna waa taabici imaamkaas xumayd iyo abu burda waa saddex taabici oo isku xigoo kala warinaya ha kala roonroonaadeen ismaaciil ibnu ibraahimna waa imaamkiina culaya wuxuu yidhi abu muusa alashcari radi allahu tacaala canhu waardaahu cabdullahi bnu qays akhrajat lanaa way noo soo saartay annaga waa iyadoo tusaysa caaishatu caaisha radia allahu canha kisaa'an mulabadan wa isaaran qaliidan kisaa'an waa maro la huwado waa wixii acaalilbadan lagu huwanayaa kisuhu noqonaya oo mulabadan karan oo la karay weeyaanoo dee raqcanaa waa muraqacan sida nawowi iyo qolooyin kaleba ay kuma fasiraan oo waxa weeye waa rasuulkii ilaahay maradiisii uu dusha kaba huwanayay ama ridihiisii oo iyadoo weliba waqtigaas rasuulkii ilaahay uu joogay waa waqtiyadii uu wafaaday ay dee futuuxaadkii ay furmeen xaaladii muslimiintuna ay aada uba fiicnayd oo dee waxa weeyaan ama kharaj haba noqoto meelaha qaarkood iyo jizye laga keenayay ama wixii kaleba fay iyo qanaa'imtii iyo ay badnaayeen boo dhaqaalihii fiicnaaday ayaa rasuulka ilaahay salawaatuullaahi wasalaamu caleyh tawaaduciisii iyo suhdigiisii iyo kaaftoomkii adduunyo uu kagaba kaaftoomeen waxyaalahaas balduunka ah ayay ahayd maradii uu xidhnaaba xataa waqtigii wafaadayoo waa mara la raqcay karnayd ayay soo saartay iyo wa isaaran maradiida la guntanaye weeye xagga hoose laguba xidhinaya isaar khaliidan isna qaro weynoon ahayn mid jilicsan oo dee jirka uba roon ahayn mid qallafsan oo dee iyadna maro kolay nooca adduunkii ama hooseeye kaba mid ahaa adkayd oo qallafsanayd oo qaro adag lahayd taas buu noo soo saartay caaisha waana rasuulkii ilaahay dabadii weeye oo faqaalad waxay tidhi qabida waa la qibdooday ruuxu rasuulilaahi sal allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay ruuxdiisii fii haadayni labadan dhexdood isagoo ku sugan rasuulka ilaahay oo macnaa markii uu wafaaday salawaatuullaahi wasalaamu calayh labadan maro ayuu midna guntanaa midna rasuulka ilaahay salawaatuullaahi wasalaamu caleyh uu huwanaa oo bal dee waana xaalada waa tawaaduciisii iyo suhdigii adduunyo ee adduunyo kaga kaaftoomay kagaba qancay waxyaalahaas iyo waxin laba mid ah taas bay ahayd iyadoo waqtigaas koley xaaladu sii baryahii hore ay ahayd aanay ahayn marka la eego xagga dhaqaalaha iyo adduunyada marka maxaa inoogu san waa isaarkii rasuulka waa sifadii waa noocaa dee nooc naacima jilicsan oo jirka u romba ma ahayne isaar qaliid ah oo qallafsan baabay oo dee qaro weyn baabuu u soo saartay iyo maradaa dee markay raagtay rasuulku anusaa kuba tuurin ee la karay oo raqcanayd bay u soo saartay oy u tusay tidhi wataa rasuulka ilaahay markii wafaaday kuwaas u gashanaan xadaana maxmuud bnu haylaan qaala xadaana abu daauud can shucbata can ilashcati bni sulaymin qaala samictu cammatii tuxadisu can cammiha qaala anahu qaal bal waa xadiis kale oo axaadiistii baabkan kuba tacalluqsan maxamuud ibnu khaylaan iyo abu daauud abu daauudkuna waa imaamkii dayaalisti weeye sulaymaan ibnu daauude maaha abu daauud saaxibu sunan ma aha isagu shucba ma soo gaadhinba walow dee meelo qaarkood oo wax kaga wariya ay jirto tirmidi shucbana waa imaamkii ashaas ibnu sulaymna hore ayaynu usoo aragnay ashaas ibnu abi shacsa isagoo aabihii kama warinayay oo aabihii oo dee nin caalimo ahaa ee imaka isagii kama warinaya ashaas ibnu sulayma wuxuu ihi samictu waxaan maqlay camatii edaday baad maqlay waxay culimmadu yidhaahdeen edadiisa nuruhmi baa la odhanayay kollayna waa haweenay dee aan macrifo kale loo lahayn werintaa uu isagu kaba warinayay uun mooye waa haweenay taabiciyad ah isaga eddo u ahayd kollayna dee bal marka la eego dumarkana nooc sidaasi waa iskagaba badnaayeen ruwaada ah oo dad majaahiiloon sidaa loo aqoon horetaan usoo sheegnayna dumarka kuma jirto mid looga tegay in la leeyahay beenaalay dee kadaabad bay ahayd ama way been iyo waxyaalahaas axaadiida rasuulka lagu ogaaday inay sheegto dumarka xaggaa kuma jiraan wax jaanibkaa loogama tegay inta badan laakiin khaasatan dumarkii weliba cahdigaas taabiciintiiyo ee dumarka jahaalada iskagaba badnayd ama dee dumar aan saas la garanayno cid keligun ama qoyskoodii inay wax kaba wariso bal haweeneedna taas bay ahaydba ama adeerkeed oo cubeydat ibnu khalaf ama ibnu khaalid laba yidhaaho waa nin saxaabiyo dee waaba kan rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh xadiidka inoogaba soo noqonanayo taaba weeye qaala wuxuu idhi markaa waa iyada edadii bay adeeru ahay ayuu adeer u ahaaye waana saxaabi baan yidhi magaciisana aan sheegne bayna waqti ana anugu amshi aan socdo fi lmadiinati madiina dhexdeeda ida waaba wuxubaaba igu soo kadiyey insaanun insaan khalfi xaggayga dambe kuba sugan oo yaquulu leh oo ku qowlaya irfac isaaraka maradan aad guntan tahay iyo hooskuntigaaga sarawqa ayuun baan xagga dambe kaba maqlay ee si kada ayaba ayuuna hadalkan uba maqlay fa innahu rafcigaas aada isaarkaaga saro u qaado oo aad meeshan dee markan uu joogay aad saro uga qaado ayaa adqa macnaa u dhow xagga cabsida ilaahay subxaanahu wa tacaala oo dee tawaaduc waa ku sugan yahay ilaahay cabsidii baa kuba suganoo haddii la dheereeyo oo ruuxu weliba takabur iyo khoyalo ula imanayo waa wax macsiyo aba waa wax dembiya marka tan baa xagga marka la eego taqwada iyo waraca iyo cabsida isanbaa u badan wa anqa iyadaana dahaaro iyo nadaafo badanoo dee maradii hadday dheeraato ay dhulkiiba gaadho wasaqdii iyo nijaastii iyo waxyaalay gaadhaysa laakiin markaa dee laga sarraysiiyey intaa dee balsaro loo qaado wixii gaadhi lahaa ee wasaq ahaa ee dhulkan ay gaadhaysa uga iman lahaa ayay ka nadiif noqonaysaa oo xagga nadaafada iyo dahaarada iyadaaba sana u badan adigoo maradaada sarow qaada kolleyna waa nusqooyinka xadiidka barhkood saa dhacay barbay waxay dhacay fa inahu abqa wa anqa oo halkan adqa bedelkeeda abqa la yidhaaho iyadna dee waa min albaqa oo ee mara dhulka gaadhoy dhici karto la jiidayaa inay hore ayaabay u boobi'i kartaa u duugoobaysa ee xagga marka la eego waa inuu ruuxa u baaqi noqdo muddo oo muddo uuma joogo tanbaa uga dhow ugana badan iyadoo maradii aad loo dheereeyo taas oo xaggii bal markaa min albaqa iyo dawaan bay noqonaysaa haddii anqaa la yidhaha anqaana waa caadigaas hadalkuu maqlay xagga dambuu kaba maqlay insaan sidaa kuba leh markaasuu dayey fa idaa waaba huwa kan ila hadlaya ee hadalka lihi rasuulullaahi sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahay inuu yahay oo markii aan eegay ayuunbaaba waxaan arkay inuu rasuulka ilaahay yahay ka hadalkan ilih faqultu waxaan idhi yaa rasuulallaahi rasuulka ilaahayow inamaa hiya de inamaa hiya iyadu waxunbaamawi ay tahay waa maradan aan xidhnay isaarkaygani burdatun malxaau waa nooc adigu reer miyigoodu ay isxidhan jireen oo dhar lagu xaragooda aan ahaynba burdadu markaa waanay guntan jireen waanay huwan jireen malxaana waxa ay tahay de waa khuduud bay lahayd cadaan iyo madow oo midabka cad ee madow ku dhex jiro taas baaba in laga idhaayo dee waaba xadiidkii xagga rasuulka ilaahay adxi ahaan wuxuu qalay kabshayni amlaxayni macnaa waa iyaga marka la eego cadaankoodan madow uu ku dhex jiro dee markaa ay taas baa macnuhu u ahaa haddaba waa maradani waxay ahayd khuduud bay lahayd dadkoodaa reermiyigaa qaadan jiray khuduudaasi cadaan iyo madowba way lahaayeen markaa bal haddii ay madowgeedu badnaana cadaan baa ku dhex jiray haddii jaanibka kala badnaana kolley madowbaa kuba dhex jiro khuduuddaa cadaanka iyo madowgabale ayay lahayd liidliidkaas marka ujeedadiisuna waxa weeye bal qaybta hore xadiidka haddaan eegno fa innahu adqaadan maradaadoo sarow qaada ama hooskuntigaagoo sarow qaadaba xagga cabsida u badan ay noqoto ayaa wuxuu leeyahay maradani waa maro dadkaa reer miigaaba qaata maro xarago iyo dee loo qaata ma aha marka midee in la yidhaaho kibir bay keenaysaa ama ruuxani dee khuyalo ayuu uba qaatay nooceedii maba aha oo dee waxbal matalan jaanibkaas buu jawaab ayuu ahayd fa innahu adqaadanoo maradan xidhnayaba maradaa iska liidata iska hoosaysa reermiigu ay xidhaan mid lagu xaragoodo aan ahayn markaa mid kibir keenaysa ama khuyalo oo halkaa macsiya waxyaala keenta noocani maba aha taas buu leeyahay markaasaa qaala rasuulka ilaahay wuxuu ku yidhi salawaat ullaahi wasalaamu calayh amaa laki amaa laka baan u jeedaa amaad muaadaad istifham miyaanu adiga kuu sugnaanin fiiya aniga uswatun dayasho oo aniga miyaanay iigu kaa sugnaanin inaad igu dayataa ilaahay baaba yidhi laqad kaana lakum fii rasuulillahi uswatun xasana ood igaga dayata xagga libaaskayga iyo isaarkayga sidad waxyaalaha kaleba igaga dayanayso uswo aniga miyaanay iigu kaa sugnaanin man markaasaa fa nadartu oo wuxuu leeyahy bal anigaba eeg iyadoo dee maradaasoo nooca aad sheegaysa oo kaleo ama ku dhow aan xidhnahay haddana bal sidan u guntaday eeg sidan u xidhnahay eeg adigina waxa kugu sugnaaday oo aniga u kaa sugnaaday dee waa dayasho aad iguba dayato fa nadartu waan eegay rasuulkii ilaahay isaarkiisii baan eegay fa idaa waaba idaad waatii fujaayada wuxuunbaabaan arkay oo si dee kadaa igu arkay igu soo kadiyeyba isaaruhu maradan uu guntan yahay ilaa nisfi saaqayhi labadiisa saaq ama labadiisa kuba halkaa kala barhkood iyo barhtabkooda inuu kuba sugan yoonu dhaafsanayn taas baaban arkay ee rasuulka ilaahayna isagu u tilmaamayeba bal inuu arko isaguba marada uu xidhan yahay kollay nooc dee ma aha khuyalo iyo waxyaalo loo qaataba maba aha laakiin haddana inta uu ku joojiyey guntigiisuu tusayeoo markaasaa wuxuu yidhi waxaan arkayba rasuulka ilaahay oo maradiisu ay ku sugan tahay halkaa nisfa saaqayhim bal in xadiid kalena insha allahu tacaala ma xadiid kale aynoo yar dambaysan mar wada eegi doono ee xadiidka bal sanadkiisa waa tan haweenaydaas aan nidhi waaba majhuula ayaa inooguma sugan oo halkaan dacfi waa uga iman karaaye laakiin xadiidka matnigiisa markan eegna ama macnihiisa khaasatan intan dambe ah rasuulka ilaahay isaarkiisu inuu halkaa kuba joogay iyo bal dee taa dadka uu faray ama uu ku dhiirinayo taa uu tarkiibinayay axaadiid kale inoogu sugantoo macno ahaan markaa xadiidku dee waaba macno saxiixa bal dee xadiid kale oo saxaabi kale oo shariid la odhanaya ibnu suwaydba warinayayoo isaguna macnaha kuba yimina waa jiraa bal waxaan leenahay intan yare sanadkiisa ku sugan ee jahalada haweenaydaasi maaha wax xadiidka matnigiisii cilaynayso oo marka la eego shawaahidda uu leeyahay iyo axaadiista kale inoogu sugnaatee macnahaas ayaaba dee matnigiisii inoo saxiix yeelaysa sanadkiisa kalaamkaasa kuba sugnaado kolley axaadiisna way inoo socotaan xdثna سويد بن نصر قال xdثna cبدالله بن المبارك عن موسى بن عبيدة عن إyاس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال أنه qال bal xadiidkan labaadna cabdullaahi bnu mubaarak kaleye waa imaamkii ee laakiin ninku ka warinayaa maanta muuse bnu cubaydata nin la yidhaaho weeye oo kollay kunyadii ama nisbadiisana waa meel rabadiyi buu u yimaadaay oo kollay nin kalay walaalyihiin iyo isaguba waa nina ay culimmadu ay daciifiyaan oo ninkani horta waa nin maaha haweenaydaa lama sina waa ka hooseeyaayo waa nin sidiisa loo daciifiyo oo bal matalan xadiidkan laakiin inta marfuuc ee ah inta uu xadiidka inoo aan ka heli doono ah bal halka lagu joojinayo sida fiican ama sunnaha isaarka lagu joojinayo ta axaadiid kale oo saxiixa inooguma sugan tahay in waana halkii hore xadiidkan hore intay wadaagsanayaanba weeye bal ninkan baan ogaan doonaa dee san ku ogaanaynaayo muuse bnu cubaydata arabadi waa nin kolay daciifa oo sanadku markaa dee isaga waa daciif oo hadduu dee keligii un warinayo nu cid kaloo la wadaagsaysay jiroon shawaahid kale loo helin ama mutaabaca loo helin koley xadiidku dariiqiisa kuma sugnaado wuxuu yidhi markaas in salamat mulakoc inankiisa iyaas baana kaba warinaya kaana cusmaan bnu cafaana wuxuu ahaa ya'tadiru mid guntada oo ilaa ansaafi saaqayhi ilaa labadiisa saaq bartankooda oo halkaa kubabkiisa kala dhexdooda ayuu ku joojin jiray guntigiisa oo macnaha waa guntanayo macnaha guntigiisa wuxuubuu ku joojinayay wuxuu gaadhsiinayay ansaafa saaqayhi labadiisa saaq ee nisfiyadooda kolleyna waxaan filayaa habeen dhexdii aan kasoo yar hadalay laftigan ansaaf imaka waa jamac ee laba saaqna waa lahaa uunoo dee bal matalan mid kastaaba nis keliya uu leeyahay ee laba nis maba laha ee horead u soo sheegnay marka ay deesan oo kale waxa weeyaan dee mudaaf iyo mudaaf ilayhi labaduba asalkoodu waa tasniyayin ay kulmaan inka hore la tasneeyo iyadoo kii dambana uu mutano yahay oo sidaa la ysugu idaafeeyo kolley si qalbaa xataa dhawaaqa kuba suganoo marka walow taasna ay bannaan tahay laakiin inta badan waxa dee luqada yimaada iyadoo la jamciyo ka hore haddii la ifraadiyo ka horena way noqon kartaa haddii la taseyana way noqon kartaa laakiin taasi waa ta badanoo sida faqad saqat quluubukuma laba qalbi unbaabay lahaayeen laakiin tasniyo mudaaf iyo laba tasniyo iswada raaco mudaaf iyo mudaaf ilayhi baa taqal kolley kuma sugan yaho waxaana weliba aada u sii badan in ka hore la jamciyo tanna waa taa baabkeedu haddaba cusmaan ibnu cafaan halkaasuu gaarsiin jiray waa mowquuf markaa cusmaan buu kuba joogaa laakiin waqaala wuxuu yidhi haakadaa saas waa san imika anigu aanu guntanayo halkan anigu aan ku joojiyo isaarkayga ayay kaanad ahayd izratu saaxibi saaxibkayga waa yacni wuxuu ujeedaa nebiya sala allahu calayh wasalam aniga saaxibkaygii waa rasuulkii ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh sidii uu guntanayey hay-adii uu guntanayay sanbay ahaydba oo isiradu dee waa masarkii hay-a oo dee maka macnaa waa hay-adii ama xaaladii guntigiisu iyo sii guntigiisu uu ahaa iyo halkii uu ku gaadhsiin jiray halkii waxa uu kolba uu xidhan yahay dee hadday tahay bal matalan isaarkii iyo hadday qamiis tahay halkalba halkii uu ku joojin jiray san imaka anigu aanu guntanayay ahaydoo halkaasaa qabartankiisa ayaa rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caleyh isradiisa iyo xaal hay-ada guntigiisu saasuu ahaaba kole axaadiisii weli way noo socotaan xdثna qتyبة بن سعيid qال xdثna أbو الأxوص عن أbي إسحاq عن مسلم بن نdيr عن xudayفة بن اليmاn qال أنh qاal waa xadiis axaadiisii hore oo dhan bay inooga wada xoog badan ablaxoskaasna male habeen horena waan soo habeen kalena waan soo aragno salaam ibnu sulaym baa la yidhaha waana ti aan lahayn ilaa dhowr ninoo abulaxos la yidhaaho hayo midu saxaabi yahay baa ku jiro kitaabkeenanba gala ama dee marka la eego usuusha ee balkani waa ninka ugu soo sokeeya raggaas waa nin atbaacu taabiciintii kamid oo salaam ibnu sulaym la yidhaaho labada kaleba midna waa taabici midna waaba saxaabi can abilaxos abu isxaaqna waa abu isxaaq sabiiciin badan soo marray muslim mudayr baa imaka aan filaya caawa inay noogu horeysa waa nin taabiciya oo walow dee aimada qaarkood yar hoos u dhiga ay jiraan laakiin xadiidkiisu martaba xasan yahay oo dee barhkood ay tawsiiqiyeen oo bal adu waa nin xadiidkiisu martaba xasan yahay laakiin xadiidku shawaahidda iyo duruqda uu leeyahay ayaa kollay aad intaa kasii sarraysiinaysaba can xudayfata bni lyamani qaala wuxuu ihi saxaabigaasi akhada rasuulu llaahi sala allahu calay wasalam rasuulkii ilaahay baa wuxuu qabtay oo uu halkaas saa u qabtay ama uu taabtay bicadalati saaqi aniga saaqayga waa kobkayga halkaas muruqiisan waa hilibkan dee kuusan ee kale cadalo guud ahaanba waxaa la yidhaha waa dee seen hilibkeedna uu urursan yahay unbaaba la yidhaa waa intan muruqan dee uu markaa kubka oo kale waa hilibkiisa yar adag ee kubka uu leeyahay halkaas buu qabtay oo uu taabtay saaqih waa shaku ama saaqiisa oo rasuulku isagaaba kiisa taabtay faqaala wuxuu yidhi haadaa mawdicu lizaari waxa la guntanayo ama hoos guntiga meeshiis iyo halkaysay inuu ku joogsadaa in halkaa weeye halkaa ayaa roona waa suluusuu yahay fain abayta haddaad diido waayo dee maaha intii in la dhaafiyaa xaaraan ma noqonayse haddaad diido ujeedadu inaad dhaafiso uun mooyaan ood halkaa dhaafiso mooye wax kale aad ka diido falaa xaqa xaq uma sugnaanin lizaari izaarka waa wixii la guntan yahay oo dhan iyo wixii dee bal halkaa intaa hoose laguma xidhanayo filkacbayna labada kuraamood oo dee waa kii xadiidkii ama asfala min alkacbayni fa fi naar wixii labada kuraamood dhaafe hoosu dhaafaa naar ayuu kuba sugnaaday markaa macnuhu waxa weeyaan horta sunno marka la eego iyo dee sii habboonayd wixii la xidhanayee dee qamiis lehee adigu markaas macawis lehee izaar lehee wixii kale lama xidhanayo sunni ama waxay noqonaysaa sii habboonayd saaqa halkaa dhexdiisa ama bartankiisaasay noqon ilaa kuraamaha in la gaadhsiiyaana shay jaa-isa weeye way bannaan tahay oo ruuxu haddii aanu intaa ku kaaftoomin sida xadiidkan ba inooguma sugan oo uu doono ama curfi jiray haba noqoto ama isagoo sidaa u doonaya haba noqoto ee waxa weeyaan inuu bal matalan intaa dhaafiyo hadduu doono ilaa kuraamaha iyo intaa nisfa saaq u dhaxaysaa shay jaa-isa weeye way bannaan tahay marka imanka xataa dee halkaas way u bannaan tahay ruuxo shay mubaaxa weeye laakiin maxaa meeshii jira wixii dee dhaafay kuraamaha dhaafay ayaa kaa waciidku kuba yimi nahyigu kuba yimi aimada qaarkood waciidka iyo nahyigaasn wuxuu keenaya xaraam inay tahay lintaa la dhaafiyaaye waxay yar eegaan barhkood dee qasadka ruuxa iyo ujeedadiiso hadduu wuxuu u dhaafiyey khuyalo iyo xarago iyo kibir iyo taa ay tahay ee waciidkan waa xaaraan baaba yidhaahn haddii kalena kalahay kama cabireen iyagoo kolley dee in xadiidka ay bakaree lahaaba aniga isaarkayga labada dhinac mid ahaanbaa iga dhaadhaca inaan had iyo goor kaba warhayo mooye ou rasuulku yidhi de adugu khuyalo uma samaynaysid iyo xadiidkii kale ahaa ruuxa isaarkiisa jiida koleyna wa jihitaanku waa dee kuraamaba wixii la dhaafiya waa jihitaankii umana ee khuyalo iyo xarago iyo kibir u jiida waxa weeye dee waaba in waciidkaas buu dee adigu markaas dee waciidka xadiidka gubiyo ayuu mudanaya imada qaarkood iyagu yidhaa la iskuma qaydayo labada oo dee kaba dhigaba kol haddii wixii halkaa la dhaafiyey kana waa waciid gaara kana ma asfala min alkacbayni fi naar oo dee intaas ama ha laguma qaas yeelo ama saaxibkii ha lagaba dhige cadaabkan ee waciid laba waciid bay kala yihiin oo barhkood yidhaaha dee guud ahaanba haddii halkaa la dhaafiyo kolley dee nahyigii iyo xaaraamnimadkii waa jira arrintii baa kala dunaanaysa iskuma qaydinna way jiraan bal waxaan leenahay kolley aimada iyagu kala qaadaya ee qasadkan ruuxa u kala qaadaya nahyiga malitansiih buu markaa karaahay noqon mise xaaraamnimo kolley xujadoodu waa waxyaalahaan ishaaray ee bal waxaan leenahay uun sii habboonayd ama sunnuhu waxa weeye waa ilaa nisfi saaq haddii ruuxu dhaafiyo oo uu ilal kacbayn gaadhsiiyana shay u jaa-isa weeye oo u bannaan weeyo xadiidkaaba inooguma sugantay intaa wixii kasii dambeeyana ma laha ruuxo dee hadduu rag yahay dumarkii iyagu waa baab kale weeyaan oo wuxuu ihi fain abayta haddaad diido ujeedadu inaad dhaafiso intaas ood ka siyaadisa mooye wax kale aad iskaba diido falaa xaqa xaq uma sugnaanin lilizaari izaarka iyo waxaa la guntanaya ama intaa hoose lagaba xidhanayo oo dhanba filkacbayna labada kuraamood iyo dee in halkaas wax sideeyada bal ilaa intaa waa leeyahy laakiin kuraami iyo wixii ka sheeyey ee ka hooseeyey ruuxa xaquma laha weeye ama wax bannaan ma noqonayso ama dee waa taas waa loo diidaya o ma jaa fii mishyati rasuulilaahi sal allahu calayh wasalam bal isaarkii iyo balinahaas baaba axaadiista uu inoogu soo arooriyey kale kitaabkuna dee guud ahaan ma wada dhammaynayo wixii meela kuma soo aroorey dee wax baabkii ah oo ama laba xadiid ha dhigto abwaabta qaarkood xadiid kale ha dhigta kuwa qaarkood sideed xadiidkii haba gaadhsiiye laakiin dee maqsuudkii uu kuba xasilo ayuu sheekhu inoo soo dhiganaya raximah llahu tacaala bal baabkanna wuxuu u baabaysan yahay rasuulkii ilaahay sii uu socon jiray mashada miimtu way kasrisan tahay oo dee mashi haddaan imarka nidhaahno waa socodkii uun laakiin mishi haddaan nidhaahno waa hay-adi ama sii uu ruuxu u soconayey waa sii uu u soconayay noqonaysaayo sa imarka jalsa haddaan nidhaaho waa fadhiisi uun laakiin haddii la yidhaaha jilsi oo kale waa sida kayfiyada loo fadhiisanayo ayay noqonaysaa oo faclatun limaratin ka jalsa wa ficlatun lihay-atin ka jilsa oo bal maalan had iyo goor waa masarka ama hay-a ayaa wasankan kuba yimaada bal rasuulka ilaahay si socodkiisu ay ahayd sidii uu u soconayay markaan qayba axaadiisan waan soo aragnay waa inoo soo celin doonaa ee wixii aynaan hore usoo aragna waa iyadanaan arki doonaa laakiin kolley inta badan waa axaadiis aan bilowgii kuma soo aragnay axaadiis yaraa dheerayd oo intii halkan kuba tacalluqsanayd uu sheekhu dib usoo celin doono iyadoonu xadiiskii inoo soo wada celinahayn ee bal rasuulka ilaahay hay-adii bulshadiisu ahay hay-adii socodkiisu ahaa taas baa baabkeedii yahay xdثna qتyبة بن سعيid qال xdثna بن لhيcة عن أbي يuنس عن أbي هريرة qال أنh qاl kolay sanadkan oo kale tirmidi intan inka dheer intan inka badan rasuulka ilaahay intan waxaan ujeedaa in ka tiro yar isagii rasuulka ilaahay dee waxweyn uma dhaxayso oo de waa afar ayaa imika u dhaxeeya waa asaanidiisa kuwa ugu caalisan allahuma la waxa laga yaabaa xadiid keli oo dhici karta baa dee lagu tirin karaa saddex inay udhexeeyaan oo kitaabka kale ee sunanta ah bal meel kitaabulcilmiga dhacay bal hadduu saa dee arrintiisu ay kuba dhan tahay laakiin isagii rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh waxa u dhaxayn karaa ama asaaniidiisa ugu tira yari oo marka isagii iyo rasuulka afar ay udhexeeyaan dee ilaa tobanna way gaadhaan oo kolkol tobanna waa jira xadiidka saasa sagaal sideed iyo dee inta udhaxayso aad isagaba badan bal waxaan leenahay intani waa inta kitaabkeennan aan kuba arki doono sanadkan sanad ka tira yar ma arki doono muslimba ma laha oo muslimba afar wax ka yar ma laha bukhaari baa axaadiis koob iyo labaatan ama laba iyo labaatan oo isagii rasuulka ilaahay saddex ay udhexeeyaan leh bal tirmidi baa isaguna koley shan xadiis leh oo dee laakiin shanta xadiisba dariiq keliya ku wada wariyaayo aada u daciifa bal markaa maxaa inoo cusub uun ibnulhayica ibnulhayica waa nin cabdullahi ibnulhayica la yidhaaho nin caalimo ayuu ahaa masarna waqtigiisii qaadibuu kaba ahaa culimadii masare waqtigiisii buu ahay oo atbaacu taabiciintii buu kaba mid yahay laakiin mar dambe oo kutubtiisu ay gubatay ayaa xifdigiisii wixii uu kor ka hayeyna xumaadee kutubtiisii uu ictimaadsanayeyna way gubteen marka axaadiistii waqtiyada dambe lagaba wariyey ayaa khalal galay oo dee waxa weeyaan khalal uu galay taas iyada waa mid marka culimadna kolley waxay idhaahaanba dadkii beryaha hore laba kulmay intaanay xaaladani kuba iman axaadiistoodu de waayo sidiisa kale daciifuma aha waa nin saduuqa waa nin caalima ee laakiin waxaa ku yimi marka dambe xifdixumo iyo ikhtilaad markan dambe weliba kutubtiisa ay gubatay wixii uu kor kaba sheegaya khalal badani uu kuba yimi ee dadkii waqtiyada hore laba kulmay iyaga axaadiistoodu waa axaadiis xoog leh ayay noqotaa markaa dadkaa beryaha hore laba kulmayna waxay kolkol yidhaahaano dee ninkii kutubta daalacday arkaya khaasatan kutubtan axaadiisa iyo waxyaalahaas waa riwaayat lcabaadila niman cabdulaahi layidhaaho cabdulaahiya la yidhaaho riwaayadooda waa cabdulaahi mubaaraka aynu marka dhaweyd soo arkaynay cabdulahi bn maslamة bn qacnab isaguna imaamka la yidhaaho oo kale cabdulahi bn yaziid almuqri cabdulahi bn wahb waa afar cabdilaahi oo kale waayo waa raggii asxaabtiisii hore waa raggii intuu caadiga ahayn waxaana kuba iman laba kulmay markay xadiidka iyagu kaba warinayaan kole xadiidkaasi xadiis xoogla weeye haddaan wax kaloo xadiidkii lagu cileeya aanu jirin bal bal taas kale qutaybana waaba ku dhow yahay raggaasba bal markaa arinku taasba weeyaanoo ibnulahica laakiin marka la eego xadiidka waxaa isaga nin dee iqa ah oo iqaadka ruwaad ka mida walow isaga isku dabaqaayeen hore ha u dhinto camr bn alxaaris lama odhanayo kolley aimadii waqtigiisii reer masar ahaa ayaa isaguna la wariyey xadiiskoo lama wadaagsaday oo macnaa cid kaloo ku raacdoon isagii ahayn baan haynaayo xadiisku bal markaas haddii sanadkiisa kalaamkaasi uu kuba sugnaan laa ibnulahica ugaba imanaya xadiiskii cid kale kuba raacday oo waa xadiis markaa dhinac kale ka maxfuud ah abi yunuskana waa nin sulaym ibnu jubayr baa la yidhaahayo abu hurayray isku reer ahaayeen waana nin reer masar ahaa taabiciintii dhexana ka mid ah siqana ah magaciisa sulaym ibnu jubayr lama yidhaaho kole abu yunusyo kalena waa jiraande laakiin oo dhowre isagu waa ninkan sulaym ibnu jubayr can abi hurayrata qaala annahu qaala wuxuu yidhi abu hurayra maa ra'aytu maan arag shay-an shay maan arag axsana ka fiican min rasuulilaahi sal allahu alay wasalam ka qurux badan ka wanaagsan kollayna hore siaan usoo sheegnay afcaal taftiilka halkani baabkiisii maaha oo maaha uun dee cid la sinaa oo xusnigaa kula sinaa waan arkay ee cid ziyaado kale oo la dheer maan aragtaa ujeedadu maaha walow dee lafdigu haddii sidiisa uun luqa ahaan lagu laqbeeyo macnaha uu keenayo haddana marka usluubkan iyo meelaha la midka ahaa waxay uga jeedaan wax dee laba siman oo taa kula simanba ayuunbaaba loola jeedaayo cid halkaa taabinkaa kula midaba mabaan arag kaadna shamsa waxaanad moodaysaa cadceedu tajri inay soconayso oo ay dareeri fii weji wejigiisa dhexdii oo ujeedadu waa wejigiisu dhalaalkii uu lahaa nuurkii kaba baxaye ilaahay huwiyey ayaa waxaad moodaysayba dhalaalkii iyo shucaacii iyo lamacaankii cadceed u lahayd inuu wejigiisa saa u dhex socdo ama saas ayaabaad moodaysay walaa ra-aytu koley waa nasta aniga ii taalla haddii wamaa idiin taallana de waa isla macno uun walaa ra-aytu manaanan arag oo axadan axad maan arag asraaca uga degdeg badan fii mashyatihi waa sida ugu soconaya iyo socodkiisa min rasuulilaahi sal allahu calay wasalam rasuulka ilaahay kaannama alardu waxaabaad moodaysa dhulka tutwaa lahu in loo soo duubayo ayaad moodaysa macnaa rasuulka ilaahayna salawaatullaahi wasalaamu calayh isagoo socod caadiya soconayay isagoo socodkiisa waa socodkaa ilaahayba dadkii dee addoomihiisi isaga u idaafeeyo cibaaduraxmaan socodkii uu kuwa sheegay wa cibaaduraxmaan aladiina yamshuuna cala alardi hawnan oo dee isagaaba ahaa waa ra'sa cibaadi araxmaan weeye waa kii ugu mudnaa cibaad raxmaan socodkaa ilaahay kuma tilmaamuu sifaadkooda fiican kaba dhigayna isna waa ku sifoobayo abuurkiisu kaas mu ah dee taasa ahayd socodkiisiye laakiin haddana waa shay kale oo dee khilqa ahaan ah ayaa rasuulka ilaahay dadka kale waaba dee uu kasi socod ahaan waa uga degdeg badnaa oo saxaabadii laba socotay ee isaga isagoo caadigiisii u socda oo inna tallaabadii aan dadejinayne sidiisii caadigaa u socda ayaa iyaga siday noo soo socota ay kuba adkayd haddaanay tallaabadooda dadejin haddaanay balde aadin bal markaa socodkoodii dadejin rasuulka ilaahay inay gaadhaanba ayay kuba adkaanayso waa ka go-ayay kolba haddii aanay iyagu baltaas laba iman dee inay socodkoodii intii hore kaba badiyaan haddaba xugmaan aragna rasuulka ilahi asraca fii mushatii min rasuulilahi sal allahu calay wasalam kaanama alardu waxaaad mooyaysa dhulka tudwaa lahu in loo soo duubayo oo dee tallaabadiisa duuqaadaya dhulkii loo soo koobay oo loo soo duubayo ina anagu lanujhidu waanu dhibaynayo anfusana haddii lanajhadu laydhaana ficilku dee ajhada iyo jahada waa samad ee waxa weeyaan waxaanu dee ujeedadu naftayadii iyaanu ku xambaaraynay socod degdega oo xaggaa socodka iyo si aan rasuulka ilaahay u gaadhaan tallaabadii dheeraynaynay oo naftayadaan taa kuba dhibaynay walxaal inahu isagu lakayru muqtarisin mid u aaba yeelaya taa aanu ahaynoo dee socodkiisii caadigaa isaga socda rasuulka ilaahay caadi buu isaga socday socodkiisaa degan buu kuba socday haddana dee arrintan kale ee gaarkaa ayuuba lahaay oo dadkii laba socday ay kuba adkayd rasuulka ilaahay inay hagaagu laba socdaan haddaanay iyagu intii hore socodkooda kaba badin bal maxalushaahidku waa inta dambe oo maa ra-aytu axadan asraca fi mushati min rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam xadaana caliy bnu xujrin wagayru waaxidin qaaluu anba'ana ciise bnu yunusa can cumar bni cabdillaahi mowla gufrata qaala ahbaranii ibraahim bnu muxamadin min waladi caliy bni abi aalibin qaala anahu qaal waa xadiis aynu kolay casharkii koobaad ku soo marnoo dheeraa weeye cali bnu abi aalib baana rasuulkii ilaahay soo sifeeyey sifo kala duwan horaanaynu u soo marnay oo sanadkiisa kollay dacfi baaba kuba sugnaayo ninkan mowla gufra oo kale iyo waa nin la daciifiyo cibaaradan sheekhuu kaba cabiray xadaana caliy bnu xujrin wagayru waaxidin macnaa xadiidkan cali bnu xujri baan ka maqalay oo noogu waramay weliba cid kalena way noogu warantay buu ihi cibaarada kayru waaxidinna waxay la mid tahay akaru min waaxidin waa mid kale mid wax ka badan oo ujeedadu dad kale oon isaga ahayn oo weliba mid ka badanna uu kaba maqlay ciddii muu magacaabin oo waa dadkaa imika dee uu ibhaamiyey laakiin tani xadiidka xaggan wax waxba uma keenayso dee waxa la ictimaadsanayaa maanta waa cidan uu magacaabo haddii ay lahaan lahayd imaka halkan xadaanaa kayru waaxidin isagoo u taa kagaba kaga baxo oo ciddii uu isaga uu ka maqlay aan ruuxna inooga magacownayn xadiisku dee wuxuu noqon laha sanadkiisiibaa mubham kuba sugnaan laha sanadka marka ibhamgala haddaan si kale loo soo cadayno daciif buu noqdaay laakiin maanta cumdadu waa ruuxan la magacaabay waa caliy bnu xujri kuwa kale tacyiin la-aantooda xadiiskii waxba inooguma keenayso xadiiskana waxaan leenahay isagoo intan kaba dheer baynu u laabmi doontaan kitaabka bilowgiisa cashirkii koowaad baan kusoo aragnay marka cali bn abi aalib muxuu yidhi wuxuu yidhi ninkan dee ibraahim bn muxamed ee awlaada cali kaba mid aha maxamed ibn xanafiye ayaa dhalay san hore usoo maray ibnxanafiyuna waa hooyadii oo maxamed ibn cali bn abi aalib weeyaan kaana caliyun cali wuxuu ahaa idaa wasafa marka uu tilmaamo annabiya nebiga sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahay sifeeyo ee uu tilmaamayo sifaadkiisii sheegayo ee horena in dheer buu inoogaba sifeeyo inu soo aragne qaala wuxuu odhanayay kaana wuxuu ahaa rasuulka ilaahay salawaatuullaahi wasalaamu calayh idaa mashaa marka uu socdo taqallaca macnaa lugtiisa xoog buu u qaadi jiray ujeedadu lugta ma jiidi jirin markan uu soconayo ee waxa weeye imaka taqalaca sida imaka qalcigoo kale wax la fujinayo dhulkii laga goynayo kale macnaa lugtiisa dhulkuu ka goyn jiray oo waa tilmaamaysa waa quwadii mashigiisa ayay tilmaamaysaa ee lugtiisa dee waxawey mid u soconso oo jiidaya oo lugta ay muddo sii jiitamayso taakumuu soconahayn ee mar buu ka wada qaadaya dee marna waa wada dhigayo lugtiisii kaana idaa mashaa taqalaca kaanamaa sidii oo yanxatu uu ka dhaadhacayo min sababin meel sare oo ruux dee meel sare kasoo dhaadhacaya kollay dee wuxuu u baneey meeshii hadduu lugta jiiditaankeeda uu dhulkii jiidayo kale waanay foorartaa meeshii bal waxaa dhici kartaba inuu dhaco haddaba waxaad moodaysayba rasuulkii ilaahay xagga san uu soconayo iyo inuu lugta mar keliya dhulkii kaba qaadayo iyo arrin kalaynu hore u soo maray oo lafdiga dambana inooguba sugan oo khaas kaanama yanxadunatay laba socotay oo aad moodo inuu xaggan hore uu iilanayo oo kale markaa uu socdo si ruux meel kasoo daadegayoo kale meel sare kasoo dhaadhacaya dee xagga hore ayuu usoo iishaa ama u yar iilanaya waa mashigiisiibaa halkiisadana mashi ama dee dhinacuu socdoo kale si wuxuu usoo iilanayo taasaad moodaysay oo si wuxu meel sare sabab kaba soo dhaadhacay sababna horeaba laftigu isagoo matiga inooguso sharxan aan soo marnay waa xadiisaan soo aragnay kan kalena waa midaan soo aragnay casharkii koobaad baa labadaba kuwa sugnaan iyagoo intan ka dhaadheer xadaanaa sufyaan bnu wakiicin qaala xadaanaa abii aabihina waa wakiic bnu jarax sufyaanna xaaladiisa waan soo maray can ilmascuudiyi can cusmaan bni muslim bni hurmusin can naafic bni jubayr bni mudcimin can caliy bni abi aalibin karama allahu wajahu de kolley waa cibaaro madaa meela soo noqnoqota meelay kaba timin oo suurtagal dee atar inay de xaggaa qoladaasi ay kaba timida shiicadiiyo waxyaalo laakiin laftiga karama allahu wajahu waxaa aada uga maqaab sarraysa wejigiisa allaha karaameeye ilaahay ha ka raalli ahaado deynay ordoona min allaahi akbar tani wax weynoo ay soo kordhinaysaa ma jirto wejigiisa allaha sharifayo allaha karaameeye laakiin waana nusqooyinka qaarkood baa dhacay barhkood halkan radia allahu canhu baa mala dhacay waxa weeyaan bal dee kitaabka inooguma sugantay meelada way dhacdo waa dadkii dee inagana mandiqadeedna kuwa badeed oo marka cali lasoo qaado iyadoo saxaabadii kale radia allahu canhu la odhanayo in la odhanayo karama allahu wajaho dee kolley waa waxyaalahaasuun laakiin waxay la tahay waxaa deme kaba mudan radia allahu canhu taas waa kaba mudan saxaabadana u ahayd wax dee laba yidha walo dadka kalena aan maanic ku sugnayn ruux kale oo in radia allahu canhu la yidhaha wax maanico ku sugan aanu jirin ridoonka ilaahayna ilahay baa yihi wardoon min allahi akbar waa wax ka uu qaalisanba weeye ama tani wax weynoo miisa sidaasa ma keenayso qaala wuxuu yidhi kaana nabiyu sal allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu aha idaa mashaa marka uu socdo takafa'a takafu'an takafa'a waa iilanayo macnaa xagga hore ayuu si wuxuu iilanaya oo xagga hore ayuu ahaa takafu'an macnaa kaanamaa yanxadu waa tan tafsiirkeediiba kaanamaa yanxadu si wuxuu ka soo dhaadhacayo min sababin meel taagan ka soo dhaadhacayo meel hoose kuba socdo oo ruuxdee meel xuduur ah dhaadhacad ka soo dhaadhacaya oo kale kollay inay meeshan uu kuba sugayaaba taa keenayso xagga hore ruux u soo iilanaya ayuu noqonayaa haddaba socodkiisu taas buu ahaa oo tamaayada ilaa amaamihi weeye oo dee xaggiisi hore ayuu usoo iilanayay si wax meel sare ka soo dhaadhacayo xagga lugta qaaditaankiisu deesaa quwadu ay kuba sugantahay buu ahaayo lugta ma jiidayne mar keliya buu dhulka ka wada qaadayay kolleyna waana axaadiis aynu hore usoo aragna aan filay labadaba aan soo aragnay baabu maa jaa fii taqanuci rasuulilaahi sal allahu caleyh wasalam mar rasuulka ilaahay agoogtiisii wixii kuba soo arooru baabkiisii yahay kana waa baab xadiid keliyu inoo keenaya xadiidka keliina waa xadiidaynu hore uba soo marray isagoo weliba intan jumlooyin ay kaba maqan yihiin oo markii hore dee bal maalan jumlooyin inooguma sugnaabaaba intan kaba maqan laftiga taqanucna imaka waxaan kuma fasiray waa hagoogtiiyo madaxoo la qariyo ama la dedo taas baa taqanuc asalkiisu yahay rasuulka ilaahina salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh meelo kala duwan oo xaaladan ay saxaabadu inoo soo naqliyeen baaba kaba jirta waxaa kaba mid ah xadiidkii hijiradii waqti kulul markii uu aqalkiisa kaba soo baxay habeenkay bixi doonaan gurigii abubakar kuwa soo socday dadkii qoyska abubakar ayaa rasuulka ilaahay oo waqti aanu caado u lahayn inuu u yimaado isagoo soo socda arkay baa maxay dhahan hada rasuul llahi sal llahu caleyh wasalam mutaqanican waaba rasuulka ilaah oo hagooganba ee bal xadiidkaan leeyahay macno horeyna kuba soo maray macnihii horeeyo ka dambana waan wada ishaari doonaa ee imika laakiintu u dhigtay waxa weeye waa taqdiyat raas ama cimaamadii ha laguma qariyo ama go-an la huwan yahay ha lagu qariyo iyadoo uu cimaamado yahay ruuxu waxa ka dul hagoogto ama hoostaba ha kaba baryo siay barhkood ishaaraan ee waa qarintii madaxa laba qarinaya iyo wixii ku yimeen ruux go-iisa ama wax lamida kuba qarinayo ku asuraya ama u hagooganayo xadaثna yusuf bnu ciisa qala xadaثna wakiic qala xadaثna rabiic bnu صabiixin qala xadaثna zayd bnu abana maxaa idin yaala yaziid ma zayd idima yaal yaziid baa yaala sama waa qarsiga waa yaziid maayo yaziid xadathana yaziid bnu aban amadan can anas bni malikin qaala anahu qaal kada xadiidka horeynu u soo maray oo bal rabiic ibnu sabiixdanna waa nin atbaacu taabiciintii kamid oo laba idhaa raggii kutubta dejiyey ee alifay markii dambe dee imaam malik iyo dabaqadiisii kole qarnigii labaad tuluskiisii hore waa qolooyinkii ugu horeeyey ayuu kaba mid yahay laakiin nin caabid ahaa nin saalixu ahaaye laakiin xagga marka la eega xifdi xadiis iyo itqaankii iyo dabdigii xagga waa ku hooseeyey oo had iyo goor dadkaa saalixiinta ah ee jaanibkaa zuhdiga iyo cibaadada badan nin mujaahidana waa aha caabide kolkol jaanibkaas itqaanka axaadiis iyo xifdigaas waabay dee in badan kuba yaraayeen barhkood eh haddaba ninsaasoo asaynu soo marree laakiin waxaa jira horta bal ninkaasi waa jira ninkan kale yaziid ibnu abaano isna nin caabide ahaa laakiin sidiisa kale ayay culimadu uba daciifiyaanoo xadiidka san horeba ugu soo maray baabkii u dhigtay tarajulkii rasuulka ilaahay oo inuu dee waxa weeyaan garhkiisa feedhi jiray oo uu badin jirayna madaxiisa inuu subko ayaa xadiidka aynu kuba soo aragnay isagoo jublooyinkaas kalena ay laba socdeen bal kolay sanadkiisa horta kalaamka kuba sugani taa weeye muxuu yihi marka anas ibnu maalik sida xadiidkeena uga timi kaana rasuulullaahi sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu ahaa yuksiru mid badiya alqinaaca markaa hore macnaan kusoo sharaxnay dee waana macnihii kollay in badan ay culimmadu sheegaan oo qinaacu waxay yidhahdeen waa khirqad ama maro yar oo madaxay saari jireen khaasatan markay subkadaan oo kale ama madaxii dufan leeyahay ayay maradaas saari jireen si cumaamada iyo waxaan kale ay dufankii uga ilaaliso oo bal rasuulka ilaahay salawaatullahi wasalam xadiidkana markaa hore waxay noogu socday inuu badin jiray rasuulka ilaahay inuu subkado taas uu badin jiray ama diib madaxiisa uu mariyo tadna markaasuu isticmaali jiray oo si uu duhniga iyo waxaa ugaba dhigo maradiisa dee maradiisan kale cumaamadiisa ama wixii kale uu huwanayo ayuu tan yeeli jiray bobaltaasuu badin jiray marka maxaad moodaysay kaana sawbahu maradiisu waxaabaad moodaysay sawbu zayaatin ruux saliidle ah waa kaa zaydka iibiya ama isagu ka soo saara dee timsintii iyo waxyaalahaas waa xirfadii mid isagu saliidle ahoo saliid iyo waxyaalaha had iyo goor ka shaqaynaya oo dee ay ku duulduulayso oo maradiisii bay wada gaadhi tahayna waa xirfadiisiiyo shaqadiisii ayaad maradiisa moodaysay haddaba dee rasuulka ilaahay waa nadaafo badnaa ee maradiisii oo dhanba maaha habeenkaasaan kusoo sharaxnay maxaan soo nidhi waa qinaacan uu saarayo madaxiisa ee uu mara dhimaamadii waxaana ka hoosaynaya ee dufankan madaxu leeya uu gaba dhigayo ayaaba dee markaa dufanka badan ama duhdiga badan ama diib awqaada qaarkeeda uu marsado atartiisa ay kaba muuqanayso ayaa la moodayay ku isagu zayaad ah zaydka ka shaqeeya ama dee waxa weyaan kala soo baxa dee simsimtiya waxaa ka soo saara maradii ayaabad moodayso markaa qinaacantaa kuma fasirnay dee bal taasiyad waa mid laakiin bal waxaan leenahay macnahaasi waa macnihii dee kolley qolooyinka kitaabka inoo sharxayna iyo xadiidka sharxayna aynoo soo naqliyeen laakiin lafdigan taqanuc macnaha uu ka caamsan yahay taqanucu guud ahaan waa madaxii oo la qariyo uun ama ruuxu ha ku qariyo hagoogtii weeye ama madaxii oo wuxuun lagu asturo lagu dado taas kulayl daraaddii saa ha u yeedho qabow daraaddii ha u yeedho iska caadaba ha u noqoto inuu taa laba yimaado kaas baa taqanucu yahay bal markaa waxaan leedahayna xadiidku waa ka acamsan yahay taasoo kale marka haddii aan hagoogtii caadigahayd kuma fasirno madaxiisii kol haddii duhniga ama diibkaasi had iyo goor kuwa badnaa intan madaxiisa gaadhaysae maradiisan ah intan uu ku hagooganaya ayaa kolkol asarti kaba muuqanaysay oo dee laba moodaya taasoo kale bal si suyuud yidhaaho oo kale ee horta aahaar kala duwan iyo axaadiid kala duwan uu kaba cabiro isagoo afartan xadiid iyo atar isugu jira oo xaggan taqanucu uu kuma soo arooray hagoogta ay kuma soo aroortay rasuulkii ilaahayna barhkood sarkaa hijrada iyo dee saxiixa bukhaariya buu inooguma sugan yahay ayaa jiro bal lafdigan taqanuc waa ka caamsan yahay inqinaacan ay ku fasireen khirqada madaxa la saarayo sidee looga dhigo maradii kale ama la cumaamadanaye duhnigi iyo wixii jirayba oo rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu calayh ee waxa weeye waa awqaada qaarkeed way nooga sugnaatay inuu hagooganayay taasiyada waa mid arrin kalea jirta waxaynu ku jirnay socodkii rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh ama siduu u soconayay waxaa inoogu xiga haddii a la idhaha sidii uu rasuulka ilaahay fadhigiisuaba inoogu xiga in libaaskii iyo wixii ku tacalluqsanaana waynu soo maray qinaacu mid kastoon kuma fasirnana dee libaaskiibuu ku tacalluqsanaa horaba sidan meelo qaarka maxaa soo dhexgeliya taalle xadiidkan keliya ee baabkan keliya ee weliba horena inuu soo maray xaggii fadhigii iid markaynu eegno wixii ku tacalluqsanaa fadhi iyo socod iyo jiif iyo waxyaalo iyadoo tani libaas iyo wax la xidhiyo umuuraha iskuba tacalluqsan tahay culimada qaar ba waxay yidhaahaano iyo munaasabada iyagoo muujinaya socodkii baynu soo haynay de had iyo goor ruuxan socdaana ama kulayl ha u qaato ama qabowba ha u qaatee ruuxu markaa uu soconayo de waxaa dhici karta inuu u baahdo inuu madaxiisii qariyo haddii kulayl jiro haddii qabow jiro oo socodkiibuu jaanibkan munaasabo iyo calaaqo kala leeyo ruuxii socday een meel fadhiyin de ama kulayl ama waqti kulul ama waqti qabow waaba u baahanaya inuu hagoogto oo bal markaa taas bay munaasabadu noqonaysaa abwaabtiis lahayd uu soo kala dhexgeliyey halkii uu munaasibka inasoo mar aynu soo marray xagga tarjiilka ayaynu kuma soo marray taas meeshii libaaska aanu halkan kuma keenin aw maa jaa fii jilsatihi sal llahu caleyh wasalam bal wixii uu kuba yimi sidii uu fadhiisanayey waa ayuu baabkiisii eeg jilsatihi hade waa sidan markaan dhaweyn sheegay haddaan jilsatin ila waa fadhigiisii uun haddii jilsa la idhaahna waa dee mar fadhiisiga la fadhiisto laakiin jilsa marka la idhaaho waa hay-ada loo fadhiisto waa noocii fadhiga iyo kayfiyadii loo fadhiisanayay bal haddaba rasuulka ilaahay markaa uu fadhiisanayo iyo fadhigiisa sidii uu fadhiisanayay wixii ku soo arooray ee ama kuba yimi ayuu baabkiisii yahay xdثna cبd بن xmaydi qal xadثna cfan بn mslm qal xadثna cbdاللahi بن xasاn can jadتayhi can qaylta binti mhrmta anha raأت rasuul الlahi slى الlه عlيه وsلم waa xadiid qayb aynu kaba soo aragnay laakiin intan markii hore inoomu soo dhigan in kaloo xadiidka kamid inoo soo dhigtay waa halkii dharkan kuba soo maray haweenaydan qaylawaadkii lahayd rasuulka ilaahay baan arkay oo wacalayhi asmaan mulayatayn waa labadaa bare uu huwanaa oo dee markaa mala baali ahaa gabooba markaa baali ahaa isagoo xidhan oo dee waxa weyaan mala zacfaraan iyo waqtiyo hore lagu xamuuradeeyey la geliyey oo daatay oo asartuun ay kuba harsan tahay kuba sugnaa intaasunbuu inoogaba soo dhigtay bal taas wey waxaana laakiin halkaa hore inoogu sugnaa canjaldatayhi duxaybe iyo culaybe inuu lafdigaasaynu ku soo aragnay waxaana soo sheegnay iyadoo halkan markii uu dhiganayay baama jaamiciisa iyadoo sawaabkii kuba yimi halkaa duxaybe iyo culaybe aan kuba soo maray inay dee taasi walow kitaabka ay dhacday aanay sawaab ahaynba ee sawaabku uu ahaa duxaybadani ina culaybay ahayd ayayda labaadna safiya la odhanayayoo halkan duxaybe iyo culaybo aan ku soo aragnay culaybo waa aabbahood ee laakiin duxaybe iyo safiya la kala odhanayay ninkana midna hooyadii bay dhashay midna aabbihii bay dhashay qaydana dee waxa weyaan aabbahood iyaga ayaabay maalan hooyadood ay hooyadii ay ahaydba waana saxaabiyadaas bal markaa waana umuuro markaa hore aynu soo aragnay waxaa jira haweeneedaa qayla bintu makrama qayb xadiidkaa waan soo aragnay bal xadiidka halkaasa inoola socotay wa fiihi qisa qisa kuba sugnayd buu yidhi oo intaas inoomuu dhaafin annahaa ra'at waxay aragtay rasuul allahi sala allahu calay wasalam rasuulkii ilaahay filmasidi isagoo masaajka dhexdiisa kuma sugan ama filmasidi xaaluu kuma sugan yahay walxaal huwa rasuulku qaacidun uu fadhiyo alqurfusaaa waa jirsada ama hay-ada loo fadhiistee magacaad ahayd ama alqurfusa ay odhanayeen uma fadhiyo alqurfusaaa iyo iyadoo la gaabiyo oo aan la madin oo maqsuur lagaba dhigo intaba soo naqliyeen marka maxay tahay fadhigaasi kaliina waa inoo dambaysaayo waa ruuxoo intuu dabada dhulka saaro lugihiisana taago marka ama dee marka la dooyaysan iyo sida loo fadhiisto halkii mara lagaga dooyaysan lahaa gacmaha inuu ruuxu jilbihiisa uu kuba qabto taas bay qurfusaa tahay haddaba rasuulka ilaahi salawaatullaahi wasalaamu calayh oo masjidka dhexdiisa fadhiya oo hay-adaas iyo kayfiyada u fadhiya lugihiisii dee intuu taago marka halkaa bowdadiisiibaa waxay kusoo dhegaysaa kusoo dhawaanaysaa calooshiisii markaasuu gacmihiisana wuxuu ku qabanaya halkaa jilbihiisiiyo halkii mara uu kaga dooyaysan laabuu gacmihiisa un ku dooyaystay isagoo saa u fadhiya ayaan arkay bay jiri qaalat waxay tidhi haweeneydani falamaa ra'aytu markaan arkay rasuulullaahi sala allahu calay wasalam rasuulkii ilaahay aan arkay in almutakhashica isagu ku khushuucsan fii jilsatihi waa fi ljilsati ama waa san uu fadhiyo macnaa waxa weeye rasuulkii ilaahay waa fadhiyey saasuu u fadhiyey waa aamusnaa dee khushuuc iyo haybadii kale ilaahay saaraye isaga khuduuciisaas iyo xasiloonidaas iyo dhaqdhaqaaq la-aanta iyadoo dee wixii ilaahay huwiyey ee haybe ahaa horaynu usoo maray man ra'aahu badihatan haaba ruuxa markaa dee si fajaa kuba arka waaba waxaan ilaahay huyeybaa cabsiyo kuma keniyo waa ka haybaysanayay haddaba marka arkay rasuulka ilaahayoo fadhigiisaas kuma khushuucsan ama sidaa uma fadhiyo ayaa urcidtu min alfaraqi aniga layga gariiriyey weeye min alfaraqi cabsi daraaddeed macnaa iyadiibaa way jidhoocotay ama waabay kurbatay maxay la kurbatayna waa haybadan ilaahay huwiyey isagoo dee waxa weyaan taas ayaan cabsideed iyo cabsi taas baan faraqna ra'du way fadxisan tahay faraqna waana alkhawf walfazacu wey waa cabsi daraaddeed baan la gariiray la kurbaday bay tidhi xadiidkan habeenkaa hore markaan qisada soo yartaam yeelaynay inuu nin rasuulka ilaahay u yimi oo salaamay jiro uu yidhi yaa rasuul allahi urcidat ilmiskiina miskiinadii waa iyaduu sheegayaa qayla waaba taasoo dee way naxday way cabsatayo waa taa gariirayso kurbanayso markaasaa uu rasuulku ku yidhi dee iyadii ku yidhi calayki sakiina bacdaa iska xasiloon oo iska deganow oo bal markaas taas buu kuba yidhi taas horaan u soo sheegnaye iminka maxalushaahidku muxuu noqonayaa waa rasuulkii ilaahay san uu fadhiistay bal kayfiyadaas uu fadhiistay dee ruuxu waa caadiyo waxaan ka wada qaadanaynaa uun kayfiyaadkii kala dunaaya rasuulka ilaahay uba fadhiistay dee inay jawaas yihiin oo wax manci iyo wax xajriyo xaggaa jira aanu jirin bal rasuulka ilaahay tan waan haynaa umuuro kalena way noo soo socdaan bowl xadaana saciid bn cabdiraxmaan almaumiy ibnu cabdiraxmaan almakhzuumiyu wagayru waaxidin cibaaradaa horaan usoo aragnay qaalo waxay yidhaaheen marka waa saciid iyo omifiqa ah wey iyo qolooyinka kale lama socday walow isaga inaga agteena xujada iyo cumdadu uu noqonaysa saciid ibnu cabdiraxmaan xadaanaa sufyaan waa sufyaan ibnu cuyayne isagaa ruwaadii zuhri in badan xadiiskiisa badnatay ah can zuhriyi can cabaad ibni tamiimin can camihi cabaad ibnu tamiim ibnu haziya ama ibn abi haziya waa nin saxaa nin taabici oo ansaara taabiciintii dhexaa barkoodna ay leeyihiinba malaa yaridiisii aragti waaba lahaa ru'yo rasuulka ilaahay waaba lahaa ay leeyihiin adeerkiisanu ka warinayaana waa adeerkii bal maalan waa akhu abiih liummihi oo aabihii xaggooyay ka walaal ahaayeen oo qoyskooda ma ahayn waa saxaabigii macruufka cabdullahi bni zayd ibnu caasim weeye axaadiista weysadana warinayay weeye marka aabihii tamiim ayay xagga hooyo ka walaalo ahaayeen xagga aaba walaalo kamay ahayn marka adeerku waa kaasba haddaba adeerkiibuu kaba warinayaayo muxuu adeerkaasi yidhi annahu ra'aa wuxuu arkay annabiya sala allahu calay wasalam rasuulka ilaahay buu arkay mustalqiyan xaal yahay mid qadaadkiisa uu jiifa fi lmasjidi masaajidka dhexdiisa oo isagoo masjidka jooga ayuu rasuulku qadaadkiisa u jiifay waadican xaal yahay mid dhigay oo ixdaa rijlayhi labadiisa lugood mid ahaan cala luqrata kale inaa rasuulka ilaahay masaajidkuu jiifay qadaadku u jiifay labadiisii lugoodna uu isduldhigay oo dee laba xaalay ixtimaalayaan inay lugtan hoose ay taagnayd oo takalana uu duldhigay uu mujageljiraynayeyba iyo waxaa kaloo ixtimaalay dee lugtuba inay iska fidsanayd oo isagoo lugtiisani fidsan tahay tii kalena uu duldhigay macnaa labada xaalo kolleyna labada xaalo dal dee waa jawaaskeed ayaa inooguma sugan masjidna waa joogay dhexdiibaa uma sugna ayaa rasuulka ilaahay joogaye bal waxaan arkay rasuulkii ilaahay oo isagoo qadaadkiisa u jiifa labadiisii lugood isduldhigay ama ha noqoto midi inay taagan tahay oo tii kalena uu sii duldhigay ama tii oo fidsan tii kale ha duldhigeen laakiin waxaa jira xadiikan waa xadiidka saxiixo dee labada saxiixna inooguma sugan laakiin xadiidka saxiixa muslim ku sugan oo nahyi kuba yimi rasuulka ilaahay uu nahiyey ruuxu dee intuu saas oo kale uu yeelo labadiisa lugood inuu isduldhigo nahyigaasi waa jira rasuulka ilaahayna waa tan kaba sugnaatay culimadu siday ku jamciyeenna waxa weeye nahyigu wuxuu ku khaas yahay ruuxii dee laga baqanayo hadduu saas oo kale intuu u jiifsado labadiisii lugood oo isdudhiga khaasatan markay takalena taagan tahay uu saa u mijageeljireeyo cawradiisa ay muuqanayso oo ruux dee mare uun guntan oo wax uga hooseeyaaba aanay jirin oo ay dhici karta inay maradii kaba dhacdo cawradiisa halka ay kaba muuqato waa taasoo nahyiga taasay ku xambaareen waxay ugu xambaareenna walow dee nahyigu uu saas oo iska mudlaq ahaa waa kan rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caleyh sameeyey masjidka dhexdiisa kuma sameeyey marka xaaladan iyo jawaaskuna waxay ku xambaarnaanaysaa hadduu ruuxu aamin kaba yahay cawradiisu inay muuqato dee dharkan uu xidhan yahay baaba keenaya inaanay cawradiisi muuqan keenaya markaas waa ay taasi waa shay iyadna bannaan bay noqonaysaa bal marka waxa weeyaan nahyiguna wuxuu noqonaya waa si dee ficilkiisani waa libayaan aljawaas iyadoo dee nahyigiina aan kuba xambaarayno xaalada kale aan kuba xambaarayno waxaana kolley ay tahay un walow masjid dhexdii ay tahay sana rasuulka ilaahay wuu kolley waxaa dhici karta inuu keligii ahaana waa suurtagal waxay tahay un dee ruuxu hadduu keligii yahay gurigiisa joogo ama dad say bacd alculama ay yidhaahaan aan dee meeshii ixtishaam sida awlaadiisii isagoo dhex jooga barhkood baaba yidhaha siqaala talaamidati isagoo dhex joogayo dee hadduu taa la yimaado way roonteen laakiin xadrat annaas iyo dad isagoo sidoo kale majlisadoo kala fadhiya ama dad dee laga xishooda dhex fadhiya kolley kayfiyadii loo fadhiisanaya maaha ama kayfiyadii loo jiifsanaya taasi ma aha ee habboonayd be laakiin de waxay ku xambaarantahay xaalo aan dee ixtishaamna jirin ruuxuna cawradiisii inay muuqato uu kaba aamin yahay waa bannaantahay rasuulka ilaahina salawaatullahi wasalaamu caleyh waa kaa uba jiifsaday nahyiguna taasuu kuba xambaaran yahay baan nidhi xdثna سلمة بن شبيب qال xdثna cبداللh بن إبراhيم المdني qال xdثna سناadna wa xdثna إسحاq بن محمد الأنصاaري عن ربيح بن cبدالرحمن بن أbي سعيد عن أbيه can jaddihi abi saciidin alkhudriyi qaala anahu qaal bal waa xadiidkan casharka halkaan ku joojinayaae sanadkiisa horta salaawat bnu shabiib waa nin aad u dambeeyey oo atbaacu taabiciinta dadkii la sii kulmay adugu ahaa oo taabici maaha atbaacu taabiciintiina maaha waana sheekhaa tirmidi waana nin fiqaar laakiin ninkan ku xigee cabdullaahi bnu ibraahim oo reer madiina sida inoo taalla reer bani kifaarna ahaa waa nin aad iyo aad u daciifa culimaduna ama matruukay kaba cabiraan barhbadna si ibnu xibbaan iyo ay uma nisbeeyeen axaadiis anaasan lahayn inuu wariyo ama uu dee waxyaalo mawduuca horta ninku waa ni xaaladiisu taa tahay isxaaq bni moxamed alansaari ninkan kuba xigaana waa nin isagu ninkan cabdullaahi bni ibraahim kan mooyaane cid kaloo ka warinaysa lama hayo saa daraaddeed waa nin majhuula isaguna nin la garanaya maaha ninkaas waa nin atbaacu taabiciinta isagu kaba mid ah ninkan kale rubeex bn cabdiraxmaan isaga naftiisu waa atbaacu taabiciinta waa nin aimada qaarkood hadday xoogeeyeen kuwa iyaguna dee bal maalan tawsiaadee daciifiyey waa jiraan xaafid xajarna maqbuul buu kaba cabiraaye bal rubeex bn cabdiraxmaan waxa uu awoowa abu saciid alkhudri waxaanu ka warinayaa isagoo aabihi cabdiraxmaan ibnu abi saciid oo nin iqa ah oo taabiciintii kaba mida aabahood abu saciid alkhudrina waaba saxaabigaas aabihii xataa saxaabiga ahaa malik ibnu sinan oo dagaalkii uxudba abu saciid alkhudri waalidkii laguba dilo waalidkiina waa saxaabiba waana saxaabadii axaadiista badan kaba wariyo toban saxaabiya toddoba saxaabiya ay culimmadu tiriyaan oo yidhahdeen axaadiistooda ku dhaaftay ayuu kaba mid yahayba sacd ibnu malik sacd baa la yidhaha lakiin dee kunyadan buu kuba shuro marka bal xadiidka markaa maxaan haynaa sanadkiisu aad buu u daciif yahay sanadkiisa haddaan dhaafno matigiisan laynoo soo naqlinayo macnaheed ama matigan kuwa lamidi saxiixa bukhaariyo keyrkiiba way inoogu sugan yihiino mati ahaan waa wax inoo sugan oo matigii waxaan odhanaynaa shawaahidan uu leeyahy waxyaalaha kale inoo saxiix yeelaya oo bal xadiis aan sheegi doono saxiixa bukhaari baaba kuwa sugan baaba inagu filan laakiin sanadkiisani waa sanadkaas isagu ah ee aad khaasatan markaa la eego ninka reer difaar cabdullahi bnu ibraahim almadani waa wuxuu joogaa heer kii ugu hooseeye raawi dacfi kaba gaadho ayuu joogaa haddii dee aanu intaasiiba dhaafsanaynoo dadkii aan lagula darin ee waxyaalaha mawduuca warinayay maxaa laftigu yahay kaana rasuulu llahi sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahi wuxuu ahaa idaa jalasa fi lmasiihi masaajidka dhexdiisa markuu fadhiisto ixtabaa wuxuu ku dooyeysan jiray biyadayhi labadiisa gacmood waa qurfusadii imakaan soo maray oo kale oo rasuulka ilaahay markuu masjidka fadhiyo ee waa axwaasha qaarkood ama haddii aan kaanada nidhaahno waxay keenaysaaba dawaab bay keenaysaa waloo dee bacdalculamaa aanay taa qowlkooda ahayn dee waa inuu badsan jiray oo had iyo goor markuu masaajidka fadhiistaa u fadhiisan jiray laakiin bal axwaashiisa ay kani kaba mid ahayd saxiixa muslim bay inoogu sugayay salaada subax oo kale iyada marka uu fadhiisto rasuulka ilaahay dee salaada subax tukado majliskaa uu fadhiyey buu tarabuc u fadhiisanaya labadiisa lugood buu isweydaarinaya sidaasuu u fadhiisan jiray isagoo ilaahay xusaya xataa tadluca shamsu xasnaa ilaa cadcadu ay si fiican u soo baxdo taasba waa kayfiya isagoo masjidka fadhiya laakiin taasi waxay ku qaydeen salaada subax iyo markaa uu salaada subax tukado bal tanna xadiidkan sheegaya leeya bukhaari baabuu wariyey ibnu cumar baa wuxuu yidhi waxaan arkay rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayhi jaalisan bifinaa'i alkacba muxtamiyan biyadayhi ama biyadih rasuulka ilaahay baan arkay oo kacbada halkaa dee daaradeedii halkii kuba dhoweynaya saaxadeedii fadhiya oo gacmihiisa ku dooyeysan waana xadiidkani wuxuu inooguma yimi bal markaa qurfusihii hore qaylo bintu makhrama xadiidkeediina waa san unbaanu kuma fasirnay oo bal matalan taa aan kuma fasirnay bal markaa haddaba haddii aanu xadiidku sanad ahaan inoogu sugnaan macna ahaan waa waxay noo sugan jalsada rasuulka ilaahi waa u fadhiisan jiray waa shay bannaan dee bal matalan tarabuc waa u fadhiisan jiray isagoo dee khaasata ama dad la fadhiyo ama waxunayabo dee san aynu atixaadka uga fadhiisanno oo ajlisu kama ajlis yajlis alcabdu uma fadhiisayna waa jireen balna kayfiyaadkaasoo dhamme waa xino wada jaa-isa waana wax wada bannaan bal xaalada hore ee aynu jiefka kusoo aragnayna nahyigeedu wuxuu ku noqonayaa haddii laga boqanayo cawrada ruuxu inay muuqato ama wixii kale keenaya taasba weeye oo bal dee waxaaba axaadiida saxiixayn ku sugan nahyi uu kuba yimi ruuxu inuu maro keliya ku dooyaysto isagoo ujeedadu dee iyagay ahayd waaba reermihii baabay ahaayeen dee waxaanay odhan jireenba dee alixtimaal xiidaanulcarabo indhawaasade innagaba reermihigeedu ahaayo dooyaysigan waa carab xiidaanteeda dhulka kale ee reer magaalkeeda gidaarradooday ku tiirsadaan sidaa gidaarada loogu tiirsan yahay laakiin iyagu banaana iyo meelihii ma la joogay ardaya ma la joogay dee hadhow gidaarkooda wuxuu ahaa inay go-ooda iyo maradooda ku dooyaystaan marka maxaa dhacayay ruux ruux isagoo maro keliya leh maradan keliya huwanba ama guntanba inuu u baahdo tiyo hadday doodo inay iska furaan iskaba dooyasaan cawradooda ay muuqanaysay oo kale markaasaa nahyi uu kuba yimi ruuxu iyadoo dee inuu maradiisa keliya ku dooyayso iyadoo laysa calaa farjihi shay marka wixii keenaya inkishaafu lcawra hakastoo loo fadhiista ama loo jeebsado dee waxaabay iska noqonaysaa wax laysu diido ama xaalaadka kale xajri ma jiro bay bannaan tahay allah subxana watacaala calaa aclam سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك